bismi illaahi raxmaani iraxiim kulanti waacanoo wanaagsan khiyaarta hawada inaga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada warka habeen idaacadda jowhar qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ugu doorka roon diidmada shilinka soomaaliga oo saameyn ku yeeshay ganacsiga xoolaha lagu iibiyo suuqa xoolaha ee magaalada jowhar wasiirka amniga soomaaliya oo xilka u kala wareejiyey agaasimihii hore ee wasaaradda amniga iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda maamulka gobolka hiiraan oo amar ku soo rogay ganacsatada hubka iibiya iyo dadka haysta midka sharci darada ah akhbaaraadka caalamkana waxaad ku maqli doontaan israa'iil oo shaacisay in tirada duqaymaha ay ka fulisay dalka iiraan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaargarooba soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay intaasi waxay ahaayeen qodobada caawa idaacadda jowhar kuwoodii ugu door korona kusoo dhowaada iyagii oo faahfaahsan aan ku horeynaya diidmada shilinka soomaaliga ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga xoolaha lagu iibiyo suuqa xoolaha ee magaalada jowhar caleyka ayaa warkaasi faahfaahinaya waxaa isa soo taraya saameyn ay ku yeelatay bulshada gaar ahaan dadka danta yar kuwaasi oo aan awoodin isticmaalka lacagta doolarka iyo kuwa taleefanada loo isticmaalo jowhar waxa ay ka mid tahay magaalooyinka laga diiday isticmaalka shilinka soomaaliga walow dowladda hoose ee degmada jowhar ay canshuurta ku qaadayso shilinka soomaaliga sidoo kale waxaa jira goobo naadir ah oo wax loogu iibiyo lacagta shilinka soomaaliga saylada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada jowhar oo ahayd suuq aad looga dareemi jiray isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga hase ahaatee maanta waa laga diiday inkastoo ay saameyn ballaaran ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada gaar ahaan dadka reer miyiga ah waxaana ay dowladda ka codsadeen in la socodsiiyo lacagta shilinka soomaaliga ah lacagta saanay noogu tuuran tahay waa dhibaataysannaa lacagta saanay noogu tuuran tahay weligaana e v c wax kuma gadan e v c da na soo maraysa waa yareed hadda loorkii kaasha oo hayna wax naga qaadanaa ma lahan sarafkii oo inuu lacag kala socodsiiyoon rabay lacagtii ma furaayo afka ma ka furaayo anninka kaaskii ifiisi ma istifcaali karno kaaskaasaan aan wax u gada jirnay dadka isku hal maahin dadaa daruufaysan xerig laba kun haw gadanaa laba kun biyaa ku cabi toba kun badaraad ku cuni xalahaas dhad ani kama haasano taas waxaa ka sii daran ummaddii isku dhex noolaad iskuma dhex noolaa karto ummaddii isku dhex noolaad iskuma dhex noolaa karto dowladda waxaan ka codsanaynaa inay sidaasi noo dhaamaan oo lacagtaa la socodsiiyo oonaan haye garaafkii qaboob inaa abnaa rabnaa kushi naa kaash mal rabaan wey ma rabno doolar ma rabno doolar lacagaan waa man rabno doolar lacagaan waa ma rabno shilin soomaaliya rabna shilin soomaaliya rabna ma doonayn ma rabno tanaa rabna tan tanaa rabna tan doolar ma rabno doolar lacagaan waa tanaa naqaan tanaa rabnaa tan haa dooni mayne lacag efc ma naqaan waan ugula dhacaa tanaa naqaan haa lacag waa tanaa tanaan ku kalsoonna ma doonayne mana rabno haa lacag waa tanaa tanaan rabnaa tan laga dhigahaayo ma laha haddii lacagtan ay dhacdo calankana waa dhacay waa xaqiiqo lacagtan kor ha noogula qaado muslim masaakiinaha ku nool aninka xoolaan gadayna dadaan xoolo gadayn oo socdo oo saaka qaraab u soo baxayaa jira kunaan loo taagaa kunkaasay ilmaha kula naqan jireen kunka ilmaha ay kula naqan jiraan dadka muslimiinta masaakiinta ahayd male waa la waaye waxaasoo dhan waa la waaye aninka tanaan naqaanaa tan ha noola qaymo saaro soomaali haddaan nahay tanaan leenna maraykan ma nihin gaala ma nihin muslimiinaa nahay war lacagtaan qaymaha noogula yeelo amba lacag noola soo saaro tanaan anfacayse asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ka codsanaynaa sabsadigida waa xoolaan gabanay lacagtayna waa nagala diiday ilmahayna waa qaban waayaan maanta xoolaan soo sabrinay waxaa noogala waa kaash ku gata kaashkina waa nagala diidan yahay maxaa samaynaa caalamka waxaan ka codsanaynaa lacagtayna uma ogolaa shilinka soomaaliya
annagu waxaan naha ummadda soomaaliyeed tanaan ku soo ilmo korsanna tanaan maaragtay aan ku soo barbaarnay in maanta lagala diido in la yidhaa ma jirto ma naqaba kartaa waa maya aniga waxaan kuu sheegaa toddoba neef aan gadhay toddobada neef hadhaan gadha waxaan ku gadha lacagteenna maalintii axadda waxaa layidhi waxaan intaad waddaa xaarka isaga tir aniga ilmaha ma karsanaa ma waanaan soomaali ahayn ma waanaan islaam ahayn ma waana alla kacabsigii maa yaraaday tan hadday dhacda calankuna waa dhacaa tan hadday dhacda calankuna waa dhacaa waa calanka soomaaliyeed waa calanka soomaaliyeed soomaali maana ninkii daba qaatay ninka dhergan maana wala raaca nin dhergan oo hadday barga farti nabad oo inta caafiga saararta ilmihiisa gobolna gobol uga dhaqaha gobolna boqorka ugu karsaha maana loo qabana ma naloo qaban karo haddii islaamnimo jirto ma naloo qaban karno annaga waa rafaadnay waa ba'nay waxaa la yidhi maaragtay labaatan sitodoob yaan yaa tuur maba tuura aqaane maxaa la dhahaa maba aqaani anigu tanaan aqaan tanaan ku dhayda tanaana ku barbaaran maxaa nagoola soo bedeli karaa waa maya lacagtaana hanaloo sharafiya hadday walaaltinimo jirto hadday islaamnimo jirto hadday islaamnimada yaraatana hadda waxaan sheegno ma naqaano qaatibada allaha noo sameeyo wasiirka amniga soomaaliya ayaa xilka u kala wareejiyey agaasimihii hore ee wasaaradda amniga iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda anas soomane ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ay xilka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee wasaaradda amniga soomaaliya mudane yuusuf cali iyo agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi mudane maxamed shire ayaa maanta lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda amniga ee magaalada muqdisho munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil farataaga wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha mudane maxamed cali xagaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan nuur afey agaasimayaal wakiillo ka socday bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kale agaasimihii hore ee wasaaradda amniga soomaaliya mudane yuusuf cali ayaa goobtaa ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayey waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xilka hayey maanta waxay maraysaa wasaaradda amniga inay maalinteeda ay tahay sidaa ogtihiin wasaaradda amnigu waa wasaarad weyn oo ka kooban waaxyo badan hay-ado badan oo ay ka mid tahay booliiska soomaaliyeed nabad sugidda hay-adda immigrationka sema iyo hay-adda la dagaalanka argeysa la dagaalanka mandooriya sorry safaranki xoogaa dhunta ay xidhan halaqda sidaa daraaddeed warbixinta oo kooban iyo sida ay waxyihiinna qoraal ayaan diyaarinay oo aan ku wareeji doono agaasimaha si uu la socdo hoolaha halkay marayaan iyo meeshay yihiin iyo shaqaalaha iyo intay yihiin mahad celintaa kadib waxaan rabaa si gooni inaan ugu mahad celiyo wasiirka iyo wasiir dowlaha oo aan in muddoa soo wada shaqaynaynay ahaana garabkayga oo intaan wasaaradda joogay taladooda iyo fikirkooda iyo fahamkooda aan kula shaqaynayay ayagana waxaan leeyahay wasiir iyo wasiir dowla waa ku mahadsantihiin taageerada ay ugu taageerteen xilka aan hayay intaa muddada dheer tan xigta waxaan rabaa inaan la dardaarmo agaasimaha cusub iyo shaqaalaha walaalahay oo halkaan joogaan uga tegayo agaasim waxaan ku leeyahay halkaan waxaa jooga shaqaalo tayo iyo tiraba leh oo aan isleeyahay way gudanayaan xilka loo idmaday waxaana shaqaalaha ka codsanayaa sida ay la shaqey jireen iyo si ka fiican inay ula shaqeeyaan agaasimaha cusub agaasimaha cusub ee wasaaradda amniga soomaaliya mudane maxamed shire ayaa dhankiisa ballan qaaday in si hufan oo daacadnimo leh uu u gudan doono waajibaadka qaran ee loo igmaday mudan wasiir ballanqaadka halkaan raba inaan ka jeedaa wuxuu yahay inaan wasaaraddan iyo qarankaba waa mid aan caadihayn oo aan lexlexada lahayn anigoo ku shaqaynaya hagiddaada istaraatijiyadeed waxaan mudnaanta siin doonaa in wasaaradda ay si buuxda u gudato waajibaadkeeda gaar ahaan doorka ay ku leedahay xasiloonida iyo amniga dalka waxaan ku shaqayn doonaa jihayn cad ujeeddo qeexan iyo natiijooyin la cabiri karo si aan ula jaan qaadno himilooyinka waaweyn ee xukuumadda danqaran taasu ay annaga dhan muhiima inoo tahay wasaaraddan ka tirsannahay inuu qaato mas-uuliyad walba andhehe cafwan shaqaalaha marka waxaan rabaa inaan kula dardaarmo wixii aad iga aragtaan inaad ku dhaqantaan waxaa in badan la sheegaa karti hufnaan waxyaabo badan oo ammaana laakiin qofka hoggaanka ah isaga waa inuu tusaale cad u noqdaa shaqaalaha waxaan hubaa oo aan kirsanahay in walaalkayga simi ugu horreeyey inuu shaqo la yaqaano ka soo qabto wasaaradda halkii maan rabaa inaan ka ambaqaado anigana oo hawshaan halka ka wada hadduu ilahay raalli ka noqdo wasiirka wasaaradda amniga soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil farataaga oo goobta ka hadlaya ayaa kula dardaarmay agaasimaha cusub in uu derdergeliyo howlaha shaqe ee wasaaradda isagoona u mahad celiyey agaasimihii hore ee wasaaradda amniga shaqadii wacneed uu ka soo qabtay wasaaraddan amniga ama wasaaradda amniga heer agaasimo waaxeed iyo heer muxuu ahaa kala duwan ee mashaariicda ag- amniga dhexdeeda ah oo khibrad uu leeyahay kusoo dhowaan ku leenahay agaasime wasaaradda amniga gudaha saas si la eg agaasime yuusuf cali oo muddo dheer aa wada shaqaynayseen oon u malaynahayo muddo laba iyo toban sano inay ku dhadhowdahay haddaanay ka badneen wasaaradda ka soo shaqaynahayey isaguna waxaan leeyahay shaqadii aad wasaaradda amniga u qabatay ood qaranka u qabatay aad baad ugu mahadsan tahay waxaanu ku leeyahay kama dhexbixin amniga oo amniga iyo gaashaandhigga waa isku mid gaashaandhiggii baa tagtay amniga iyo gaashaandhigga waa labada gacmood oo ka wada shaqaynayso arrimaha amniga soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga waa isku laamaha amniga la isku yidhaahdaa Eh, wasaaradda cadaaladda soo holiso oo iyada laftirkeedu mataqaanaa aanan ka dhex bixin arrimahaas waxaan leeyahay agaasim adigana meeshaa tagta khayr allaha kugu geeyo Eh, waxaa halkaas ka cad in dowladda soomaaliya siduu wasiir xagaa u sheegahayaba ay ku tallaabsatay maxaa la yidhahdaa horumar la taaban karo oo eh, maxaa la yidhahdaa marba meeshii eh, eh, loo diro shaksiga inuu ka shaqaynayo tusaale ahaan wasiiru dowluhu wuxuu nooga yimid ama uu ka yimid wasaaradda gaashaandhig ka yimid wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhig uu ahaa haddana wasiiru dowlaha wasaaradda amniga weye berri meel kaleu tegi doonaa anigu waa hata waxaan joogaa wasaaradda amniga berri meel kalan tegi doonaa ama gurigeyga aadi doonaa dhib ma laha dowladnimadaasas dhigayso laakiin waxaa muhiim ah xilliga aad dowladda u shaqaynayso inaad ugu shaqayso sidii ilaahayna uu kugu ogyahay kartidaada ah tabartaada ah cadaaladaada ah daacadaada ah inaad ugu shaqayso dowladnimada saasaan lagu gaari karaa waxaan filayaa yuusuf agaasim yuusuf shaqada uu soo qabtay shaqo weyn oo la taaban karay ahayd insha allahu tacaala waan kuugu mahad celinaynaa waanan kuugu hambalyaynaynaa shaqaale weynahaadii aada agaasimaha u ahaydna ayagoo isku duubamay bilad halkan kuu guddoonsiiyeen waan arkayni biladaas wax sahlan ma ahayn adigu laakiin wax kalead ka dhex raadinaysa waxaan leeyahay agaasima mow faarax oo noo yimid mow shira u taqanaan mow faarax waxaan u leeyahay waxaa weeye meesha uu yuusuf u keenay inuu ka dhaqaajiyo oo mow faarax muxuu sameeyaa waa ordaa wasaaradda inay ordaan rabaa marka wasaaradda inay hawada gashaan rabaa way socotay way fiicnayd way shaqaynaysay haddana waxaa weeye inay sii dheeraysaan rabaa maamulka gobolka hiiraan oo amar ku soo rogay ganacsatada hubka iibiya iyo dadka haysta midka sharci darada ah khaalid cusmaan ayaa magaalada beledweyne nooga soo diray kulankani amni oo ah mid isbuucla islamarkaana toddobaad walba madaxda maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiishii ciidamada ammaanku isaga xwereysaan waxyaabaha ka qabsoomay howlaha ammaanka isbuuc walba ayaa waxaa shir guddoomiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dowladda hirshabelle maxamed xuseen maxamed waadi maxmed carab waxaana ka qayb galay kulankani dhammaan saraakiishii ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne kulanka ayaa warbixino looga dhegaystay waxyaabaha ka qabsoomay xaaladda amniga magaalada beledweyne ee guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka hiiraan bilihii ugu dambeeyey saraakiishii ciidamada ammaanka gudoomiyaha gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed waadi oo bogaadiyey howlaha adag ay ciidamada ammaanka u hayaan bulshada gobolka ayaa kula dardaarmay inay si labalaabaan howlaha sugidda amniga gobolka hiiraan deegaanada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay islamarkaana ballan qaaday in maamulkiisu hiiliyo garab uu u yahay ciidamada ammaanka kulanka uu ahaa mid saacada qaatay warbaahintuuna banaajo ka aheed ayaa markuu soo laaday kadib waxaa saxaafadda ugu warbixiyey kulankan iyo waxyaabihii looga hadlayay sidoo kale qodobada laga soo saaray kulanka amniga gobolka hiiraan uu shir guddoomiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed waadi gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka hiiraan cabdi goosaar aadan waa kan gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka cabdi goosaar aadan oo faahfaahin ka bixiyey kulanka amniga gobolka hiiraan iyo weliba qodobada maanta laga soo saaray maanta shir ayaa halkan ka qabsoomay ee looga hadlaya ilaa ee, lix bilood ilaa hadda wixii ka qabsoomay gobolka amnigiisa iyo xaqiijintiisa hadday tahay abaaraha hadday tahay colaadaha hadday tahay ee, amni darrada ee, shirkaas ee maanta saraakiisha amniga iyo gobolatoryaha gobolka iyo dhammaan maamulka gobolka heer degmo ee isxoguraysi iyo in lagu xoojiyo ammaanka gobolka taasoo insha allahu tacaala ee, habeen imaaninna diyaar ay u yihiin saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida waxaa joogay saraakiil sarsare ilaa ee, nabad sugidda ilaa taliyahasha ee, qaybta labaatan iyo toddobaad Ee, diiraddan waxaa lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga gobolka ilaa deegaanada waana sii labalaabi doonaa hadduu allaydmo ammaanka gobolka taana waxaan ku ballannay in si wanaagsan ee hufan ee bulshada ku qanacsan tahay looga shaqayn doono insha allahu tacaala in la iska kaashada laamaha ammaanka in la xaqiijiyo gobolka si maxaan ku rahdaa bulshada ay ugu dhiirata horumarkeeda bilaacdeeda iyo maxaan ku rahdaa horusocodka hayaanka noololeed insha allahu tacaala waxaa kaloo diiradda lagu saaray cirtoogtayaasha ka shaqeeya magaalada dhexdeeda in aysan ku gedi karin si bannaan aal ah hubka ay iibiyaan ee meel gooni ah ee cayiman ee looga yimaada ay ugu gataan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeen idaacadda jawhar markana akhbaaraadka dibadda ciidamada difaaca israa'iil ayaa soo saaray tirooyin cusub oo ku saabsan duqaymaha ay ka fuliyeen iiraan iyagoo sheegay inay fuliyeen ku dhowaad toban kun iyo siddeed boqol oo weerar oo ka dhan ah dalka iiraan hay-adaha xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay maraykanka ee human rights ayaa sheegtay in tirada dadka rayidka ah ee iiraan ku dhintay gaartay kun toddoba boqol iyo kow qof ilaa toddobadii bisha abriil taas oo ah maalintii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay xabad joojin shuruudaysan oo laba toddobaad ah oo lala galay iiraan i d f na waxa ay sidoo kale sheegtay inay mas-uul ka tahay in ka badan afar iyo toban kun iyo sagaal boqol oo weerar madaafiic ah iyo laba kun iyo shan boqol oo duqeymo cirka ah oo ka dhacay lubnaan waxayna sheegtay in ay beegsatay ku dhowaad boqol iyo lixdan iyo shan dhismo oo dabaqyo u badnaa war wixii dal iyo dibadda inaga soo gaaray caaw aad kala socoteen idaacadda jowhar intaas ayaan ku joojinayaa anigoo cabdicasiis cabdulle cusmaan ayaana idinla socodsiinayay halka caawa warka oo iisoo saaray calayka bina calayka intan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo